howlgallo badan baa laga fuliyey qof inta ciidanka dareyskiisa qaata wadooyin goosta waa criminal waa dembiile dembiilena inuu tuuto qaatay inuu dhar dhakhtareed qaato waa isku mid ruuxuna u qaadan karaa laakiin wasaaradda gaashaandhigii iyo waxay fulisay howlgallo fara badan oo wadooyinkaas ay ku kaga sifeynayso dhacdooyinkaas iyo falalka dembiyeed askar badan baa u xirxiran oo laga soo nadiifiyey qaybtaas waxaan filayaa intaynu muddo maqlaynay afgooye iyo walaweyn iyo xamar iyo afgooye iyo ilaa iyo waddada marka in xiliyadii badan ee lasoo dhaafay ina hadeertaan ay ugu ammaan badan tahay waddada socodkeeda wararka aan helayno mudday arrimahaas xorqantooda socotay tacadiyadu marna waxa weeyaan waa tacadi muuqda gaarsiisan in maxkamad uu gaaro qaarna waxay ka mid yihiin falal aan qeexnayn oo aan muuqan oo aan soo gaarin waxaanse kuu xaqiijinayaa in falal fara badan oo amisom iyo ay geysteen dhammaan xoogaga soomaaliya ka howlgalay falalkaasina qeybo fara badan gacanta lagu dhigay qeyba maxkamada fuuleen qaar maxkamadii socoto macnuhu ma ahan ciidanka amisom iyo ciidanka soomaalida inay u madax bannaan yihiin inay shacabka taxadi u geystaan ciidamada amisom iyo ciidamada soomaaliya waxay u xilsaarayeen inay shacabka u gurmadaan ee ma ahan inay taxadis geystaan